aada ayaad u mahadsan tahay yaasir cabdulaahi madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maanta ayaa waxa uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho isagoo oo u kici timay waddankaasi turkiga waxaa arrintan ay timid kadib markii shalay isaga oo jooga cadalle dabcan qorshe uu qaatay ayaa waxa uu ku joogay cadalle halkaas ayaan dagaal ka abaabulayaa muddo ayaan deganaanayaa ayaa qorshuhu uu ahaa doraad uun ayuu muqdisho ka laabtay raagaceelle ayuu sii maray cadalle ayuu tegey marka shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabsaday masaajid cali gaduud ama degmada towfiiq afar iyo labaatan kilomitir ayayna u jirsadeen degmada cadalle taas waxay keentay in xasan sheekh si deg deg ah looga qaado cadalle muqdisho ayaa la geeyey xalay ayuu hoyday maantana wuxuu u duulay waddankaasi turkiga ilawaradyo waxay sheegayaan in uu la hadlay qadka telefoonka uu kala hadlay dowladda turkiga ee mas-uuliyiinteeda sidaana saaka uu ku ambabaxay xasan marka turkiga waxa uu ka doonayaa kaalmo inay siiyaan isagu wadamo fara badan ayuu tegayey kolay ku tahay serbiya iyo azerbaijaan iyo wadamo la mid ah oo aanu horay u tegi jirin marka turkiga oo aada la socoto in badda soomaaliya qayb ka mid a loo saxiixay oo shidaal ay ka dhuranayaan dekedii ay gacanta ku hayaan madaarkii ay gacanta ku hayaan ayaa markaa waxa uu isleeyahay armaad wax uun ka soo heshaa sidaa ayuu ugu tegey garoonka diyaaradaha si maqaam madaxweyne ah looguma soo dhoweyn waxaa ka hortegay wasiiru dowle nin ah kadib ayaa waxaa loo geeyey caawa madaxweynaha dalkaasi rajab tayib ortukan waxaa la soconayey wasiirkii gaashaandhigga xilka laga qaaday oo warbixin soo baxday toddobaadkii lasoo dhaafay ku eedeyneysay inuu basaas u yahay dowladda turkiga marka dadka falanqeeya sida hordhaca uga hadlaya waxay sheegayaan in turkidu ay xasan sheekh uga faa'iideysan karayaan heshiisyo cusub inay ka saxiixdaan dagaalkana wax ay ku soo kordhinayaan ma jirto waayo horeyba turkiga qayb ayuu uga ahaa dagaalka boobka ee kheyraadka soomaaliyana qayb ayuu ka ahaa weliba hadda xasan wuxuu ku aaday waddankaasi iyadoo xasarado siyaasadeed ay ka jiraan banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacayaan waayo madaxweynaha dalkaasi rajab tayib ordogan ayaa waxa uu xiray guddoomiyihii hore ee magaalada istanbul ninka lagu magacaabo ekram imaam oglo marka dad badan ayaa u banaanbaxaya xataa qaar ka mida wariyaasha caalamiga ah xabsiga ayaa loo taxaabay qaarkood waa la masaafuriyey oo maamulka ordogan ayaa sidaas sameynaya isaga oo diidaya in banaanbaxyada iyo kacdoonnada waddanka ka jira caalami ahaan dadku ay u arkaan ama xogtan ay aada u sii baahdo oo banaanbaxu uu saa ku xoogaysto waxaa la masaafuriyey saacado ka hor wariye dalka ingiriiska ka yimid oo idaacadda britishka b b c ka shaqaynayey iyaga oo ku eedeeyey in uusan haysan ogolaanshiyo uu uga shaqayn karayo waddankaasi turkiga gaar ahaan magaalada istanbul marka waxay u muuqataa madaxweynaha dowladda federaalka in xaaladdu ay runtii aada ugu xun tahay marba waddan uu tegayo mar wadamo cusub uu albaabada u garaacayo mar dowladihii horay u joogay sida turkiga uu kaalmo weydiisanayo waana dabcan safaro dhinac marka loo fiiriyo niyadda loogu dhisayo ciidamada dowladda federaalk oo hadda wax kale oo looga jawaabo dardarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma jiraan oo keliya dowladdu hadda waxay leedahay madaxweynihii ayaa diyaarad raacay raagaceelle ayuu tegey magaalo kale ayaa la qabsanayaa dowladdu waxay leedahay madaxweynihii tuute ayuu gashaday masaajid cali gaduud ayaa la qabsanayaa dowladdu waxay leedahay madaxweynihii turkiga ayuu aaday magaalo kale haddii la qabsadana madaxweynihii etoobiya ayuu aaday intaas unbaa maaragtay ciidanka dowladda federaalka ee niyadda loogu dhisayaa